halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
mushkiraadka way badnaayeen hadda si koowaad wuxuu ahaa kii wadamada carabta dhan isugu yimaadeen ee gobol u h a ay guddoominisay taasi waxaa laga hadlayay sidii wadamada dariska oo dhan ay wada shaqeyn fiican u lahaan lahaayeen iyo dhibaatooyinka ka jira caaree caafimaad oo wadamadan carabta ah oo dhinacan rijins ay dhahaan maxaa lahaa carabta rijinkan dhinacan aada soo xiga marka wadamo badanaa kasoo qeybgalay maalintii ugu horeysay waxaan ka wada hadalnay wada shaqeyn wanaagsan sidii loo sameyn lahaa wadamada isku dhowdow iyo kuwa wax ka dhexeeyaan wada shaqeynta ka dhexeyso maalinka labaad waxaa lasoo bandhigay wadan kasta lasoo bandhigay wishii marka dib ah ka jira weliba waxaa aada uga hadlay wadamada dhibaatooyinka badan ka jiraan sida ciraaq oo kale soomaaliya oo kale maxaa la jiri jiray libiya oo kale waxaa ka hadlay wadamo badan oo carabaa ka hadlay hadda intaan xasuusta waa intaa marka anaga qeybteena nagu aadaneyd waxaan ka hadalnay dibkii lasoo maray ilaa iyo sagaal kun iyo sagaal boqol sagaashankii ilaa hadda dhibaatooyinkii kala gudwanaa ee soomaaliya dareenka dadka caafimaadka aad sidii loo heli lahaa iyo dhibka naga haysta caqabadaha naga haystay waxaynu hortaagnaa waxyaabahan ilaa hadda qabanay waxaan u baahanaa inaan qabano waxyaabaha haddana hortaagan sidaa u qaban lahayn waxaasaan ka hadalnay marka runtii dad wadamo noo eg oo dhibka annaga nahaysto kale haystaan way jiraan wadamada weli hadda dagaalka jirta hadda aan hore u sheegay ciraaq oo kale markii afghanistan oo kale afghanistan naga joogeen marka markayna dhegeysteen waxyaabaha kaga ekeen may jirin waxyaabaha ka kala duwanay way jireen dad badan oo expert oo maxaa la dihi jiray qowmada midan way joogeen oo na dhegeysanaya ama waxaan sheegayna xitaa ama commentka bixinaya ama hadaladayna dadkii aada uga riyaaqay tan aan anigu xooga saaray waxay ahayd waxyaabahan laga keenayo annaankan calimaadka banaankan laga keenayo ee aan waktiyada hadda la joogay wadankeena ama aan diyaarka u ahayn ama aan kaga habboonaan lahayd in waxyaabaha annaga u baahannahay naloo sameeyo sidaan xooga saaray iyo daryeeladan caafimaado tiro badan oo isu eg egoo wada yaryar oo aanan soo gaaraynin meeshii aragnay waxaad waxaad waxaad modaa mar kastaba in la keenayo wax primary health care oo kale secondary alaadin isbitaaladii in la dhiseeyo dhaqaatiir fiican in la keeno waxyaabihii dadka u baahnaayo inay helaan aaminanaynin sida ogtihiin mar markii dharax dhacaba dad badanaan banaanka u qaadnay hadda intii ay dawladda ay jirtay waxa keenayan waxay tahay baahidii loo baahnaa wadanka gudahoodana ka heliyeynin meesha qaar oo dadka dhalinyarada marka isbitaalada la geeyo waxba kama qaban karno qofkan deeda loo qaadaa marka arrimahaasaan xooga saaray caqabadaha nabadda amniga laga haysta waan sheegay maxaa jiri miisaaniyada dowladda oonan ingaasisanayn in inay wax walba qabato waan ka hadlay marka runtii intaa markaan soo dhamaystay kadib maalinkii ugu dambeysana dowladabadii waxyaabihii laga wada hadlay iyo gacaamadii wixii ayaan haddana isla fiirinay kadib laba cishaan waxaa haddana ninkii kale aan la sii yeeshay w h o urka caafimaadka adduunka oo oo wadanka aada uga shaqeeya una xil saaran soomaaliya dhinaca caafimaadka waxaan iska aragnay inaan isla fiirino barnaamijyada usoo wadaan soomaaliya labada sano saddexda sano hadda soo socota si aan wixii markaas loo baahan yahay aan isla aragna wataan isleenahay waxaa laga bedelkaa wax ka bedelno marka waxyaaba badan aan isla fiirino waxyaaba badan wax ka bedelno waxyaaba badan runtii aan isla isla garanay markii dambe go-aamadii aan wadabaarnay waa wuxuu ahaa dhinaceena runtii aan aan ku faraxsanay ayaguna ay naga ogolaadeen maqaadiga aan soo jooginay taas markay naga soo dhamaatay laba cishay haytaa waxaan la waxaan la kulmay qolo walba xasiis walba oo kamid ah urka caafimaadka adduunka iyo howlaha ay soomaaliya kawada iisoo bandhigeen markay iisoo bandhigeen su-aalihii iyo kaan qaba markaa dajoogta communitydaydi markaan soo dhamaysan waxaan arkay ninkii ku-xigay ninkii ugu ugu sareeyay urka caafimaadka adduunka maadaama ninkii ku-xigay maalinkii koowaadaan saranay iigu dhaafay ninkii ku-xigay asaga sii sidii wixii markaa dhibaato caqaba aan qabo ama wax isu dalan rabo aan ogala tashado waa iga qaatay bankigeeda iga qortay marka go-aamo fiican aan wada gaarnay waxaan sugaynaa inay runtii aan wada gaarnay sidii aan ku balana ay ka keenaan soomaaliya dii markaan kasii tegay waxaa haddana la kulmay wasiirka caafimaadka wadankan egypt asagiina waxaa usoo gudbiyey daafida ahida caafimaad ee soomaaliya ka jirta wuxuu ninkii aada ugu ugu farxay in horta hadeerkaan ee dawlad ka jirta soomaaliya waxqabadkana uso usu soo taraayo oo usoo badanaayo marka wuxuu yidhi waxaan diyaaranahay waxwalbo aan idinla qabano idinla qaban karno waxaan aada xooga u saaray intii intaan ka dhisanayno daryeelkeena caafimaad in naloo soo diro waxyaabo joogtana laga dhigo dhaqaatiir expert ah oo meelaha aan hadda aan waxba ka qaban karin soomaaliya wax ka qabto oo maalinba gobol aan joogno dadkii dhibaataysana wax loo qabto iga ogolaaday wuxuu igu soo daray gabar asaga la shaqaysta isbitaalada wadanka iyo meelaha emergencyga wadanka si aan usoo arko waxyaabihii aan u baahanahayna meesha aan ka fiirsado si marka wadanka u yimaadaan ayagina ay dhinacaa ay wax laga dhisaan asagii wuxuu ugu balan wuxuu ugu mataqaaday shir xalay maxaa la dhihi jiray safaaradaha afrika oo dhan ay ka shaqeyngalayeen oo laga laga hadlayay caafimaadka afrika xalay u dhacay shirkaasna markaan kasoo tegay asaga maalinkii ku xigtay iyo haddana waxaan la kulmay ninka qaramada maxaa lahaa arab league u fadhiya wadankan madaxda oo ah hogeyha jeegsada asagiyana sidoo kale dhibaatada soomaaliya caafimaadka ka taagan waxyaabaha u baahana in wax nagala qabto sidaan runtii aan aan u filayno ama aan maxaa la dhahaa ugeeri jirnay mar kasta inay na garab taagaan arab league soomaaliya dhibaatooyinkooda ama horumarintooda inay wax ka qaataan iyo maxaa la dhihi jiray wada shaqaynteeni iyo aan aan lahayn sagaashan kun iyo sagaal sagaashan ka hor inaan ninkii soo celino waxaad moodaa inay diyaar u ahaayeen ay sugayeen keliya intaa inaan dhahay runtii marka isagana wuxuu aada usoo dhaweyey fikada wuxuu yiri shir waxaa jira ka dhici doona janiba shan iyo tobanka bishan ilaa iyo lix iyo labaatanka bisha wuxuu yiri waxaa ka dhexi waxaa shirkaa waxaa ku jira maalin wadamada carabta iyo jira caafimaadka isku imaanayaan maalinkaas wuxuu yiri marka baahida soomaaliya soo bandhig waxaan sameyneynaa yiri shir weyn aan dowladaha carabta iyo dowladaha kalaba aan isu yeerayno aan maxaa la dhahaa ku raadinayno inaan dhibaatooyinka caafimaad ee soomaaliya aan wax ka qabano hadday dhaqaale ahaan lahayd hadday maxaa la dhihi jiray xirfadii ahaan lahayd iyo haddii kalaba marka hadda taasi runtii waxaa waa gul weyn haddii carab liigta ay rabto inay soomaaliya garab istaagto arrintaasina ayada ay hormuud ka noqoto runtiisaas waxay ahayd milyan dii markaan ka tegay afaan kuu sheegay wasiirka cafimaadka gabar lagu soo diray yiri caafimaadka wadanka soo arag sidiisa qaran aragashana waxaan tegay meel emergencyga dadka markay wax dhacaan looga diro ambulancyadoo kale looga diro dadka soo qaaqaadoo kale waxeeya sida ay u shaqeeyaan iyo waxa ay qabtaan iyo goobkay bilowdeen iyo taariikhdoodii oo dhan dee waxa igu maxaa lala fariista ninka igu sareeya wuxuu yiri waxaan diyaar u nahay inaan wax alla waxaan awoodno oo oo maxaa la dhihi jiray ah xirfad ah ama ama maxaa la dhihi jiray sistema aada u baahantihiin soomaaliya inaan tacaawino idin dhisno idin imaano lacag la-aan runtii waxyaabahaas oo dhan haddii aan daban hayno oon wax ka soo saarno waxay noqonaysaa wax horumar weyn baa siin karaa daryeelka maxaa caafimaadka wadanka ka jira runtii aan dadka u baahanayno marka waxaad moodaa dowladaha dariska walaalaha mahay inantii aada noo soo dhaweynayaan diyaarna u yihiin in wax walbo aan la imaan wax walbo soomaaliya horumarkeeda wax ka qaban karaan si diyaar la yihiin aysa markaa uga qabaan marka sirarkaas kala duwan aan galay dadkay badan yihiin waxa informationka waxaan hadda telefoon kusoo kara iyo maahan laakiin waxaan kusoo koodayaa inay runtii w h o oo ah ururka caafimaadka adduunka wasiirka caafimaadka dowladdan hadda aan joogo masar iyo arab league saddexdoodaba runtii inay inay inay maxaa dhahaa fariisanay way hadalay saddexdoodana ay uga ballan qaadeen inay kor istaagayaan ay ka shaqeynayaan sidii caafimaadka wadanka aan u horumarin